redio waaga cusub waxaa idiin soo gudbinayaa tafsiirka qur-aanka kariimka sheekh aadan sheekh cabdulaahi cali eebe ajir iyo xasanaad ha ka siiyo سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً cashirkana maanta wuxuu ka bilaaban hayaa aayadda konton iyo siddeedaad ee suurati nisaa ka mid ah ilaahay markuu noo soo sheegay subxaanahu watacaala farqiga u dhexeeya dadka kaafiriinta ah gaalada ah iyo dadka mu'miniinta ah xagga abaalmarinta halkaana waxaana loogu sheegayaa waxyaalka dadku ay ku kala qaybsamahayaan xagga ammaanada iyo xagga xukunka aayaddan shalay waataan soo bilownay waxaanan soo sheegnay sababu nusuulkeeda riwaayaadka ku soo arooray mid ka mid ah taa oo ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam markii maka uu soo galay furashadeedii furahee kacbada markaas ayuu weydiistay nin cusmaan bin dhalxel la yidhaahdo ayaa furihii hayey markaasuu kacbada dusheeda la fuulay oo diiday furihii inuu dhiibo sayid cali baa markaas si xooga uga qaaday markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kacbadii loo furay oo kale ku tukaday laba ragcadood markaas dabadeed ayaa asxaabta qaarkood damcayn furaha in loo dhiibo markaas dabadeed aayaddaa soo degtay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkiibuu sayid cali ugu dhiibay oo yidhi una cudur daaro qasabka aad kasoo qasabtay markaad kasoo qaadaysayna u cudur daaro riwaayataasay ahayd riwaayada labaad waxay ahayd ninka cusmaan bin dhalxa hadda riwaayada hore waxay tusinaysaa cusmaan bin dhalxa markaa horteed inuusan islaam ahayn laakiin markaas markuu ammaanada islaamka u arkay dabadeed inuu islaamay riwaayada kale waxay ishaaraysaa cusmaan bin dhalxa inuu ahaa nin muslim ah hase yeeshee ee markii nebiga calayhi salaatu wasalaam furaha uu weydiistay kacbada furaheeda inuu markaa intaa usoo taagay uu markaa haddana gacanta ka laabtay markaasuu nebigu ku yidhi haddaad ilaahay iyo rasuulkiisa rumaynayso faraha keen markaasuu gacanta inta usoo taagay ayuu haddana ka laabtay markaasuu nebiga ku celiyo yidhi haddaad ilaah iyo rasuulkiisa rumaynayso keen furaha markaasuu wuxuu yidhi inta u dhiibay buu yidhi ammaanadii ilaahay ku qaado markaas nebigu furihii qaaday ee kacbadii la furay nebigu ku tukaday ayaa asxaabta qaarkeed damacuu ka galay markaasaa aayadkaana ay soo degeen ayadoo lagu amraayo in muxuu aha furihii ninkaa loo celiyo hase yeeshee arrintu kuma gaar aha xaaladaa dhacday ee ilaahay wuxuu aayaddan ku farhayaa ammaano guud in allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin farhayaa an tu'addu lamaanaati ammaanaadkii inaad gudataan ilaa ahliha ehelkeeda aada gudataan ammaanaadkii in aad ehelkeeda u gudataan sidaasaa ilaahay idin farhaya ammaanada qofka saaran waa xil qofka saaran weeyaan xilkaa oo qaybo badan leh qaybihiisa waxaa ka mid ah xilka u dhexeeya asagii ilaahay macnaha waajibaadka ka saaran xagga ilaahay ammaanada asagii ilaahay u dhexaysa taa oo ah inuu ilaahay wuxuu faray fartoomaa wixii ilaahay uu ka reebayna ka haraa asagoo ilaahay jiridiisa iyo midnimadiisa iyo qudradiisa iyo kaamilnimadiisaba ictiqaadsan marka taa waxaa weeyaan ammaanad qofka iyo rabbiga u dhexaysa qaybta labaad waxa weeyaan ammaano qofka iyo dadka kale u dhexaysa mucaamalaadka dadka uu la mucaamaloonhayo ka dhalanaysa oy ka mid tahay xoolaha laisu dhigtoo wadaacada ay ka mid tahay marka waxay keenaysaa inuu dadkii si ammaano ah uu kula mucaamaloodo qof kasta xaqiisii uu u gudo xoolaha laisu dhiibtay keliyeeta ma ah xoolaha laisu dhiibtay xagga ceeb asturka xagga muxuu ahaa war asturka waxa la wixii qofka xumaynaya oo ka ilaaliyo xagga qofka xaq dhowrkiisa uusan kula mucaamaloonin qish uusan kula mucaamaloonin fududayn uu ku fudud ka fududaynhayo kolkuu xuquuqdooda u oofinayo xagga beeg iyo xagga miisaanka inuusan kula mucaamaloonin inuusan xamanin inuusan muxuu ah isku dir samaynin waxyaalkaasoo dhan baa soo gelaya waa inuu dadka xuquuqdoodii ilaaliyaa oo qof walba xaqiisa uu siinayaa ammaanada dadkii asaga udhexaysa oofinteeduna sidaa weeyaan qof walba xaqiisa inuu ilaaliyo uusan qofna xaqiisa nusqaaminin ammaano qofka iyo asaga dhexdiisa ah oo qofka la rabo inuu naftiisa ammaano u sameeyo ammaanada naftiisa ka saaran uu oofiyo taa oo ah in qofku uu ka shaqeeyo wax alla wixii u keenahaya liibaanta adduunyo iyo liibaanta aakharo uu ka digtoonaado wax alla wixii u keenahaya hoogga adduunka iyo hoogga aakhara labadaba marka wuxuu qofkii ahaan hayaa ku asagu laisu aaminay xubnihiisii iyo maskaxdiisii iyo aqoontiisii iyo maamulkiisii iyo tasarufaadkiisii kulli ammaano saaran weeyaan xubin kasta oo xubnihiisa ka mid ah ammaano saaran weeyaan masalan ka soo qaad xagga dhagaha ammaano weeyaan waxaa loogu abuuray inuu muxuu ahaa danihiisa adduunye iyo danihiisa aakharaba uu ku guto oo markaa wax ku maqlo wixii khayrka a markaas uu kala miiro wuxuu maqlahayo ee wanaagga iyo sharka u kala miiro marka uu doorto wanaagga oo wanaagga uu raaco sidaas ayaa muxuu ahaa loogu loogu sameeyey dhagah oo dhaguhu waxay siinhayaan qofka tasawuraad xagga caqligiisa ayay siinhayaan indhuhuna waa sidaasoo kale markaasuu caqliga wuxuu arkay iyo wuxuu muxuu ahaa ee maqlay ayuu caqligiisu tasawurhaya haddii dhagaha iyo indhaha qofka uu la-yahay caqligiis wax ma suuraysan karayo oo wuxuu ahaanaya qof aan caqli lahayn marka labadaa waa labada dhismo oo caqligu wax walba ay u dusinhayaan oo caqligu uu wax ka helayo marka ammaano weeyaan waa inuusan ku dhegaysanin xanta isku dirka beenta waxyalla wixii xume ahoo idin waa inuusan dhegahaysa ku dhegaysanin ammaanadooda oofintoodu saa weeyaan indhihiisu ammaano weeyaan waa inuusan waxa xaaraamta oo ilaahay ka xarimay uusan ku daalacanin waxa khayrka adduunye iyo khayrka aakhare u keenahaya kaa keliya uu kaga faa'iidaysto waxaa ammaano ah carabkiisiibaa ammaano ah waa inuu runta ku sheegaa khayrka uu ka hadlaa man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut sidii nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam qofkii ahaadii mid rumaynhaya ilaahay iyo yoonka aakharo ha ku hadlo wixii khayra haddii kale ha ka aamuso carabka ammaanadiisa oofinteedu waa inuu wax xumi ahoo dhan carabkiisa ka ilaaliyaa khayr waxaan ahayn uusan uga hadlin sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa uu ku caddeeyey marka ilaahay wuxuu farhayaa ammaanaadkaas oofintooda marka ammaanadii waxaa soo galay diintii oo idil baa soo gashay mucaamalaadkii hadday tahay iyo xagga cibaadaadka hadday tahay iyo qofka tasarufaadkiisa u gaarka hadday tahay waidaa xakamtum haddaad xugminaysaan baynannaasi dadka dhexdooda haddaad xugminaysaanna ilaahay wuxuu idin farahayaa an taxkumuu inaad xugmisaan bilcadli cadli aad ku xugmisaan haddaba ammaanaadkaas axaadiis fara badan iyo aayaad kaleetoo fara badan bay ku soo arooreen ilaah nebigu uu ka yiri calayhi salaatu wasalaam qofkaan ammaano lahayn diin ma laha laa diina liman laa amaanata lah qofkaan ammaano lahayn diin ma laha haddaba ammaanadu waxay ahayd qofku inuu si ahaantiisa xuquuqda dadka ilaaliyo uusan ku dacatiyin oo qof walba xaqiisa u gudo marka waxaa dhacaysa dadka qaarkood inayna xuquuqdii ilaalinaynin oo dadka xaqooda ayna u gudaynin marka meesha ay ka timaado dood iyo muramo iyo isqabsi u ka yimaado kolka maxaa loo baahanaya maxkamaa loo baahanaya markaas xukun baa loo baahanaya bal fiiri say isugu xiran yihin u tartiibsan yihin ammaanadii oofinteedii baa las amray markaas haddana xukunkii lagu xujiyey waa labo isa saaran oo iska ratibmaysa oo qofku ama qof walba hadduu ammaanadii oofinhayo looma baahdeynba garsoor iyo maxkamo iyo waxaasba looma baahdeyn ee waxay imaanaysaa maxkamadu markii dadka qaarkood ay xuquuqdii ilaalin waayaan oo dacati u yimaado oo meeshii marka iska hororimaad iyo isqabsi u yimaado markaasna maxkamaa loo baahanaya ilaahay markaa wuxuu farayaa dadka kolkii dhexdooda loo garsoorahayo oo la xugminhayo in lagu xugmiyo si cadli ah waidaa xakamtum haddaad xugminaysaan baynannaasi dadka dhexdooda ilaahay wuxuu idin farahayaa an taxkumuu inaad xugmisaan bilcadli cadli aad ku xugmisaan oo qof walba xaqiisii aad u oofisaan ina allaaha ilaahay nicmaa nicma shay-an shay baa nicmo lahaaday yacidukum idinku waaninhayo bihimaa ilaahay shayguu idinku caqli celinhayo idinku wacdinhayo idinku waaninhayo waa shay nicmo lahaaday markaasuu ilaahay idin farhaya ammaanada oofinteeda xugun markuu yimaado cadli inaad xugmisaan saasuu idin farhaya waana shayga nicmada lahoo adduunka wanaagiisu tiirarkiisu ay ku dhisan yihiin labadaas ayay ku dhisan yihiin mujtamacu labadaa ayuu ku dhismi karaa labadaa mujtamaci laga waayo dadkiisa wuxuu ahaanayaa mujtamacan dhismi karaynin ammaano iyo cadli ina allaaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday samiican allihii maqlahaya basiirana erkahaya markii ilaahayna faray ammaanada oofinteeda iyo cadliga xugmintiisa markii labadaas waxyaalood oo adduunyadu ay ku dhisan tahay wanaageedu iyo aakhiro wanaageeduba ay ku dhismahayaan markaa waxaa la daba dhighayaa weer tusinaysa tirtirsiis wanaagga laysku tirtirsiinayo iyo digid xumida laysaga digayo tarhiib iyo tarkiib waxa la yidhaahda ay ku sugan yihiin ilaahay wuxuu ahaaday kii maqlahaya oo qof kasta wuxuu ku hadlahayo waa maqlahaya waa arkahayaa wuxuu samaynayo waa og yahay wuxuu qalbiga ku hayoo niyeysan yahay taa markaa waxay u keenaysaa qof kolkuu ictiqaadkaa qabo oo uu ogaadoo garto ilaahay inuu maqlahayo wax alla wuxuu ku hadlo ilaahay inuu arkahayo wax alla wuxuu sameeyo ilaahay inuu og yahay wax alla wuxuu damco iyo wax alla wuxuu niyeysto ilaahay inuu og yahay wax alla wuxuu ku fikiro qofku markuu sidaa ogaado ogaalkaa wuxuu u keenayaa inuu naftiisa la xisaabtamo uu ka digtoonaado wixii asaga laga maqlo oo xumi u keenahaya oo warkiisa uu ilaaliyo waxa uu samaynhayana uu ilaaliyo waxa uu niyeysan yahay wuxuu ku fikirhayana uu ilaaliyo oo wax khayra dhammaantood uu ka wada yeelo saasay u keenaysaayoo khayrkaa laisku tirtirsiiyo iyo cabsiis uu ka cabsado markaa wixii xumi u keenahayoo dhan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeenow adiicu allaaha ilaahay adeeca wa adiicu rasuula rasuulka adeeca wa ulil amri amarka kuwa saaxiibka adeeco minkum idinka mid ah fa in tanaasactum haddaad doodaan fii shay-in shay aad ku doodaan oo min al amri amarka uun ka mid ah farudduuhu celiya ilallaahi ilaahay xaggiisa u celiya waarasuuli rasuulka xaggiisa u celiya in kuntum haddii aad tihiin tu'minuuna kuwii rumaynaya billaahi ilaahay rumaynhaya walyowmi alaakhiri yoonka aakhira rumaynhaya daalika kaasaa khayrun khayr badan wa axsanu idin wanaagsan ta'wiilan xagga ciribta dambe iyo fasirka dambena kaasaa idin wanaagsan markii ilaahayna soo amray ammaanada oofinteeda iyo cadliga samayntiisa markii ilaahayna amray labadaasuna waxay ku dhici karahayaan waxyaalkan soo socda markii la ilaaliyo markaasaa ilaahay u dhawaaqahayaa dadkii iimaanka tilmaantiisa ugu dhawaaqahayaa uu leeyahay kuwii rumeeyeenow ilaahay rumeeyeenow rasuulkiisa rumeeyeenow yoonka aakhira rumeeyeenow ilaahay adeeca adiicullaaha ilaahay adeeca adeeciddaa qofka waa in laga hayo markuu qofku ilaahay adeecayo ayuu ahaanayaa mid ammaanada oofinhaya cadligana ilaalinhaya oo damiirkiisa u muraaqabaynhayo adiicullaaha ilaahay adeeca wa adiicu rasuula rasuulkana adeeco oo ilaahay idinka soo gaarsiinhaya waxa ilaahay idinka doonahayo idinsoo gaarsiinhaya adeegi alle ah rasuulkaasna adeeca wa ulil amri amarka kuwa u saaxiibka ahna adeeca minkum idinka mid a kuwa amarka u saaxiibka ah oo madaxda ah weeyaan danihiinna maamulahaya hoggaanka idiin haya umuurihiinu ay taam noqonaynin hadday ay ahaato umuurihii kuwa muxuu ahaa aan la isla qabanaynin khilaaf iyo iska hor arimaad hadduu jiro danihiinnii ay kala dhantaalmahayaan kuwaas adinka idinka mid ah oo amarka iyo maamulka iyo hogaaminta u saaxiibka ah kuwaasna adeeca wa ulil amri minkum laba waxyaaloodba waa lagu fasiraa dadka madaxda ah oo dadka muslimiinta madaxdooda ah waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa culummadana waa lagu fasiraa oo ayaga naftoodu waxay leeyihiin xagga quluubta ayay ku leeyihiin saydarayn oo ah diintii dadkaay u sheegahayaan kuwo walba waxaa laga rabaa in ay ayagu naftoodu cadliga ilaaliyaan ammaanadayna ilaaliyaan mar hadday labadaas samaynhayaan dadkii kaleo dhan waajib waxaa ku ah inay adeecaan oy ka dambeeyaan haddii ay dhacdo inay dadkii iskhilaafaan oo arrin isku khilaafaanna ilaahay wuxuu farahaya in loo celiyo arrinkaa laisku khilaafay ilaahay xaggiisa oo kitaabka qur-aanka loo wado rasuulka xaggiisa oo loo wado axaadiisiisii geeridiisii bacdigeed haddii aada ilaahay rumaysantihiin oo ka aakharaan rumaysantihiin markuu saas ilaahayna amray wuxuu noo sheegayaa amarkaas inaan fartoono inay noo khayr badan tahay dherigteenna dambena ay u wanaagsan tahay daalika khayrun kaasaa idin khayr badan baa ilaahay leeyahay wa axsanu ta'wiilan xagga fasirka iyo ciribta dambena asagaa idi oo ku fiican oo ku fiicnaasho badan cashirkeennu maanta intaasuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullah